kadib markii ciidamada etoobiya iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya halkaasi iskaga baxeen dhinaca kalena dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ayaa xalay weeraro weerare saldhigyada ciidamada dowladda iyo amisom ee degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose haddaba wararkaasi waxaa muqdisho kala socday wariyaha b b c da ibraahim maxamed aadan hadda ayuu khadka skybe-ka toos ugu jiraa ibrahim adigoo noogu bilaabaya xaaladda halgan waa sidee xaaladdu iminka wararkii ugu dambeeyey
cabdiraxmaan bidhaan xaaladda magaalada halgan way degan tahay saacadan aan hadlayo waxaana si buuxda gacanta uga haya ciidamo ka tirsan al-shabaab halgan waa magaalo istraatiiji ah oo u dhexaysa magaalooyinka beledweyne iyo bulaburde waxaana qiyaastii shan iyo toddobaatan kilomitr dhinaca koonfur bari uga beegan tahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qabsashada al-shabaab ee magaalada ayaa timid kadib markii saaka sideeddii aroornimo ay isaga baxeen magaaladaasi ciidamada etoobiya iyo kuwa dowladda soomaaliya oo saldhigya ku lahaa halkaasi lama sheegin sababta ay uga baxeen ciidamada etoobiya iyo kuwa dowladda laakiin waxaa la xusuusan yahay in toddobaad ka hor ciidamada etoobiya iyo kuwa dowladdu sidan oo kale ay uga baxeen deegaanka ceel cali ee isla gobolka hiiraan magaaladu way degan tahay inkastoo dadku guryahooda ay ku jiraan oo aanay soo bixin ciidamada yimid ee al-shabaabna waa ciidamo markii horeba aan sidaa uga fogeyn magaalada halgan ciidamada etoobiya iyo kuwa dowladda ka baxay halgan waxay aadeen wadada laamiga ah ee aada dhinaca beledweyne xaaladuna hadda way degan tahay cabdiraxmaan magaaladan halgan waxay ciidamada dowladda iyo kuwa etoobiya qabsadeen bishii agost ee sanadkii hore ee laba kun shan iyo toban waan gartay ibraahim dhinaca kale waxaana soo gaadhay aanu haynaa wararka ku saabsan dagaalka culus ee jubbada hoose ka dhacay degmada afmadow halkaasi maxaa iyadana aynu tafaasiil ka haynaa
cabdiraxmaan sakdii dhexe ee xalay ayaa ciidamo ka tirsan al-shabaab waxay weerareen saldhigyo ee kuwa dowladda ah oo ku yaala bartamaha afmadow dagaal culus ayaa sakdii dhexe ka bilowday magaalada gudaheeda rasaas badan ayaa laisku ridayey dadka deegaanku waxay b b c da u sheegeen in saacado badan ay maqlayeen hubka labada dhinac ay isku ridayeen ilo kala duwan oo aan la xiriiray oo jubbalana ilaa hadda ima suurtagelin ha yeeshee shabaabka dhankooda waxay sheegeen inay iyagu weerarkaas qaadeen ila ku sugan afmadow waxay sheegeen in qof rayida oo weliba dumar ahaa uu ku dhintay dagaalkaasi sidoo kale waxaa laii sheegay in askar ciidamada ka tirsan ay jiraan dhimasho iyo dhaawac soo gaartay sidoo kale ciidamada al-shabaab waxaa la sheegay inay sidoo kale weerareen saldhig dibadda magaalada ay ku leeyihiin ciidamada kenya ee ka mid ah howlgalka midooda africa ee amisom ee soomaaliya mahadsanid waryaha b b c da ibraahim maxamed aadan oo khadka skybe-ka toos ugaga jiray magaalada muqdisho